Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa bilaabay u diyaargarowga tacabka beeraha maadaama uu bilowday roobka guga. Beeraleyda ayaa bilaabay in qashinka geedaha ay ka guraan beerta isla markaana ay mariyaan cagaf-cagaf dhulka si ay ugu tacbaan dalagyada galeyda iyo yaanyada. Nuur Cabdulle Culow oo ah gudoomiyaha tuulada Geeda Barkaan oo la hadlay Radio Isnaa ayaa ka warbixiyey diyaargarowga ku jiraan tacabka beeraha iyo dalagyada sanadkan la filaya in ay beertaan beeraleyda tuulada.
galeydoo kale iyo sida yaanyadoo kale iyo digirtoo kale iyo weliba digirtan sikadaata xilliga qabowga aysan bixin laakiin waxaa dhulka lagu bacrimiyaa oo galeydaa lagu dhex daraya marka eh, xilligan sisin lama beeri karo xilliga guga qabowgiisa zaa'id eh, en, bariisna lama beeri karo labadaas dalagaa loo badan yahay eh, diibkaas iyo galeydaas saddexdaas digirta waa la beertaa laakiin inta ka sokayso sisinta iyo eh, sida en, eh, sisinta waxyaa bariiskoo kale iyo waxaa la beertaa xilliga beertaa la beertaa xilliga gu-aan qabowgiisa zaa'id eh lama beeri karo marka Eh, dal- dalaga qabow baxa maaha bariiska iyo iyo iyo iyo sisintaba weli roobka haddii ilaa yidhaahdo si fiican tuulada uma beeraheeda uma ga- uma- uma- uma qoynin marka rooban hadda sugayna walow roob noo da-ay oo abuurka qaarkiisa uu soo dhashtay waana ciilan yahay oo haddaan eh, wubin laguma fogaa karo oo haddii beerta haddii wubin la geliyo dadkii waxay ka baqayaan haddaan roobkii hadduu soo zaa-ido eh, biru biruhu haddii la geliyo roobkii hadduu soo zaa-ido beerta ama wax laga dheefi waaya isleeyihin Eh, beertiisa hadduu ilaa yidhahdo waxay u baahan tahay roob soo celis eh Eh, abuurka en, kii hore oo abuurinin waxay u baahan tahay roob celis eh ayakana hadduu ilaa lagu abuurto oo sanad walba marka la gaaro xilliga roobka guga waxaa diyaargarow ballaaran gala dadka beeraleyda ah si ay ugu faa'iidaystaan dhibicda roobka